shacabka maraykanka ayaa berri salaasada u dareeri doona goobaha codbixinta doorashada xilliga dhexe ku dhowaad afartan milyan oo ruux oo horey codadkooda u dhiibtay kadib musharaxiinta tartamaya oo gaadhaya boqolaal ayaa ku tartamaya dhammaan shan iyo afartanka kursi ee aqalka wakiilada iyo shan iyo soddon kursi oo ka mid ah aqalka sanadka haddaba muhiimadda doorashadani ay leedahay ayaa nuur xasan nuur waxa uu ka wareystay faarax aw maxamuud maxamed oo ka faallooda siyaasadda maraykanka kuna nool haatan gobolka minnesota
horta doorashadan nuur waxa weeyaan waa doorasho runtii aada iyo aad indhaha loogu hayo doorashada gaar ahaan dhinaca sanadka ah ciddii maaragtay awoodda ku yeelan lahayd sanadka waayo waa meesha keliya ee lagu kontrolo amaba awoodda marka laga yimaado madaxweynaha ewaddanka ay taala waxa weeyaan waa sanadka sanadkana runtii aad hadda waa boqol weeyaan oo waa konton iyo konton middeeridii hadda jirtaa ee codka lagu foodo marka la codeynayo waxa weeye waa madaxweyne ku-xigeenka ayaa badanaaba xisbiga talada hayaa la foodaa ama la codeeyaa markaas halkaasi majoratuga amaba inta badan uu maaragtay ay guushu raacdaa qofka markaas madaxweyne ku-xigeenka laakiin hadda sida fafaalaha muuqda xagga siyaasadda hadda dhowr gobol keliya ayaa la rajeynayaa dhinacii guushu raaci lahayd waa xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga waa pennsylvania iyo georgia iyo gobolka isaguna nevada iyo arizona adigu shan bay ahaayeen hadda waxaa la leeyahay laba gobol horta midna lama hubo xaaladdu siday noqonayso oo ah pennsylvania iyo iyo georgia waana labada lagu kala baxayo sida aan filayo cidda ay guushu raacdo waa gartay marka saddexda gobol ee aada hadda xustay sida aadka ah loogu tartami doono pennsylvania iyo georgia iyo arizona saadaasha la bixinayo oo ururinta ra'yiga dadweyne iyo warbaahinta ay bixinayaan maxay leeyihiin
horta runtii hadda georgia oo laba nin oo madoowey ay ku tartamayaan waxaa codeynta mar horaa la bilaabay amaba warqado ha lagu diro amaba ha maaragtay inta meelihii lagu codeynaya ha lasii tago waxaaba jirta ilaa hadda laleeyahay ilaa boqolkiiba labaatan codkii dadku weybay sii dhiigteen marka runtii waxay leeyihiin qolyaha maaragtay runtii khabiirka ku ah xagga doorashooyinka ama codeynta waxay leeyihiin waxay u eg tahay in ninkan warnag oo ah dimuqraadi oo haddana kursiga fadhiyey inuu xoogaa inuu hogaaminayo ninkii kubadda footballka loo yaqaano maraykanka caanka ku haya madooba walker waxa weeyaan xisbiga dimuqraadigu halkaas ayay rajo ka qabaan xataa arizona waxay leeyihiin waxay u muuqataa inay dhinaca u leecayso dimuqraadiga meeshaase runtii ay hadda madaxweynihii hore madaxweynihii hore ee donald trump iyo labadii madaxweyne dimuqraadiga ee joe biden iyo barack obamaba ay tageen oo ay maaragtay taageerayeen ninka ka tartamayey waxa weeye pennsylvania halkaas ayaa runtii ugu daran
dhanka aqalka wakiilada iyaduna aad baa loogu tartami doonaa oo dhammaan kuraasta maaragtay uu ka kooban yahay aqalka ayaa loo wada tartamaya ahamiyad intee ah ayuu leeyahay yaana loo saadaalinayaa in hoggaanka ama aqlabiyadda ay ku soo baxaan horta sida saadaalishu waxa weeye xisbiga jamhuuriga oo hadda dee laga aqlabiyad badan yahay xagga aqalka hoose waxaa laleeyahay haddii republicanku ay afar codun helaan waxaa laga yaabaa inay la wareegaan awoodda oo dee intii hore doorashadii hore iyaga ugu jirteen ay ku guuleystaan oo afar cod oo kale helaan waxa waxa ay u badan tahay inay maaragtay controolaan ama ay la wareegaan maamulka golaha aqalka hoose oo speakerka oo halka kan de ama afhayeenka golaha wakiilada ay la wareegaan marka taasuna waa meesha runtii iyaduna muhiimadda xagga ay noqoto maamulka dowladda xagga congaresska runtii waxay dadka mediada amaba saxaafadda aada iyo aada maaragtay u falanqeeya waxay leeyihiin inkastoo codaynta lasii bilaabay oo ay muuqato in weli dimuqraadigu ay rajaynayaan inay weli ay aqalka iyagu kontaroolaan hoose waxaa laleeyahay haddana dadkii dimuqraadiga taageeri jiray gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay ama madowa ahado ama sbanishka ahdo ma muujinayaan inay xiiso badan iyo dhalinyarada xiiso badan u hayaan doorashada because dhaqaalaha iyo dhibaatada jirta darteed iyo maaragtay sixir bararka qolyaha kale ee republicanka waxaa dadka taageera gaar ahaan dadka xagga diinaha oo kasoo horjeeday dumarkii sharcigii dumarka ilmaha iska soo ridayey waxaa inay runtii aada dardargelin xaggooda ay ka jirto kuna niyadsan yihiin inay maaragtay heli doonaan ay ku guuleysan doonaan labada aqalba laakiin de kolley waxa waxaynu kala ogaanaynaa maalinta salaasada
kaasi wuxuu ahaa faarax maxamuud maxamed oo siyaasadda ka faallooda waxa uu waramayey nuur xasan nuur halkaad naga